dhallinyaradan oo v o eedu la hadasha ayaa sheegay inaanay ka warhaynin cid ka qayb gashay dagaalka gobolka tigray balse waxay sheegeen in ay ku nool yihiin xaalad nololeed oo aada u liidata oo si aan wanaagsanayna loola dhaqmo waxayna sheegeen in ay gaajo iyo caafimaad darro u dhinteen qaarkood waa kan mid kamid a dhallinyaradaasi oo sababo amni darteed aanu magaciisa u qarinay oo ka hadlaya xaaladooda nololeed nabadii dabaykuiiteen maahi dad nala beeray dhexda lagu haystoo lagu addoonsaday ayaana meeshaas waxaan tagnay labada kun waa ukadisi guduuda annaga aradaas waxaan ka jirnaa rag koolay shan boqol ciidamo kale soomaaliyeedna waa jiraa intay yimaadaanna ay leeyihiin jirkooda kuma sii karto dagaalkama aanaan aadin laakiin aya kale oo dadku inay ka aadaan waa dhici karta laba xaroo kale dibisada naloo sheegayay oo tababar aan kusoo qaadanay in xaryahaad kale ciidanka dib laga keenay ay dagaalkaas aadeen waa dhici kartaa rag kale xaryahankee lagu leeyay waa jiraan oo rag badan oo midnaayin kuwo indhalaan u dhintay maalinkaas bishii madaxweynuhu hadda wuxuu noo yimid bishii tobnaad ayuu noo yimid raggaas hore waxaa la yidhahaa lagu leeyay maalinkaas waxay ka tigi rag adiga toban iyo shan aa lagu dilay raggii maalinkaas dhaawacmay al-aankan waa dhaawac maashay dadayaan rag daaweynayna lama arko midkii madaxa xanuuna iyo midkii dhaawacmana kaniyi dib u jeeka la yidhaha lasiyaa garkumaanka waagi hore soomaaliya laga isticmaali jiray dadka hadda annaga xeradaas qof nabadaas dad badan waa jiraan oo hadeertaa markii la wada baxay dad badanoo lajiray waa jiraan dad ninkii raacdooyina waa jiraan markii la keenay al-aankaana waa siinayaana waa soo daysanayaan dadkaa dad wax soo qara maahan inay dileen iyagu iyo iskood u dhinteen qofka waa lama arka jidka u dhamaayada dhallinyaradan oo intii aynu la hadlaynay ay cabsi badani ka muuqatay ayaa inoo sheegay in qaarkood ay qabaan xaalado caafimaad oo keenay inay indhabeelaan sidoo kalena waxa ay sheegeen in ay qaar ka mida dhaawacyo soo gaareen aysanna helin wax daawo ah welina ay dhaawacyadaasi u jiifaan dhallinyaradan waxay sheegeen in mar uu madaxweynuhu soo booqday loo sheegay inaanay xaaladooda dhabta ah ka warrami karin islamarkaana dhowr qof loo soo xulay in ay madaxweynaha la hadlaan kuwaasi oo la cabsi geliyey si aysan dhibaatadooda u sheegin noloshaan annaga aan ku jirna xayaatul kelibnimo anu xayaatul kelibnimo aan ka leenahay wax bini-aadanimo aan kuma noolin waana naladootira annaga guryaha nalaga dhigtaa beeraan talnaa tababarna annaga waxaa noogu dambeeyey bishii sagaalaad bishii sagaalaad iyo hadeerta ka baxayna annaga waa naladoonsanayay annaga ni dad soomaaliyeed aan nahay inaan dad kalena oo kala aqooyana annagu ummad soomaaliyeed haddaan nahay maalinkii madaxweynuhu noo imaayay saddex nimaa lala baxay saddexdana ilitiriyaanku markay la baxeen waxay ku dhaheen hadalka anaga aanu sheegnaa biriygii hadeertaana ilitiriyaan ahay soo socda hadalkeeda rajada noqdaanna aniga waa dimaha oo waktigaan leeyahay laakiin ummadda kaloo soomaaliya inay soomaali u gargaartay xuquuq wataan rabaa waxaan u jeedayna anaga wax nagala aadumaynaa male wuxuu naga dhacay hadda ka hor dowladda soomaaliya ministr mitri itaalayo hadda ka hor naga dhac iyo hadda kadal naga dhacan mid kale oo ka mida dhallinyaradan ayaa baaq u dira shacabka soomaaliyeed isagoo codsaday in laga soo gaaro
anaka midaan bulshooyinka soomaaliyeed ka codsanayna waxay tahay maadaama dhalinyaro soomaaliyeed ay aan ahayn anaka dalkana aan u baxnay inaan wax ka qabano dalkii aan u baxnay ama dadkii naga qaadan isbedelkiisii isbedeli oo markii la geeyey anaka nalala dhaqmay sidii dad oo baalki aan rabin oo dad aan wiskii naga lahayn ama dad soomaalinimo ka baxsan nagula dhaqmay waxaan codsanaynaa dadka soomaaliyeed intii waxdarasho ama siyaasi ahaato ama biyo ha joogto ama hooyo ha ahaato ama oolajiro ha ahaato intii waxdarto oo soomaaliya inta nool intii dhimato way dhimataa laa naxariisto inta nool inay kasoo gaaraan oo si degdega wax u qabtaan waxaanu isku dayna inaanu la xiriirno dowladda eritrea si ay uga jawaabaan eedeymaha dhallinyaradan balse waa ay ka gaabsadeen sidoo kale hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya ayaanu la xiriirnay gaar ahaana agaasimaha hay-addaasi fahad yaasiin balse codsigeenii kama jawaabin saraakiil hore oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda ayaa v o e-da u sheegay in howshii ciidamadan lagu qoraayay iyo qaadistoodaba ay ahayd mid dad kooban ay maamulayeen sidoo kalena wax dukumenti socdaal ah ma aysan haysan dhallinyaradan xilligii la qaadayay nabadoon xaad ayaa sheegay in amarkii koowaad ee qorista wiilashan ay kasoo gaartay galmudug nabad sugiday naga soo gaarta annaga meel kale wax nooga marka hore galmudugay nooga timiday oo mas-uuliinta galmudugaa tiri ciidamadaaasaa la qoraa galmudugaa loo qoraa waa nabad sugidda galmudug lagu aas-aasay nabad sugiddeeda ciidanka nabad sugidda marka waxaa la geynaa turkiya marka meeshaasaad geynaysiin qaybto annagu aan lahayn marka beelaha yaa idin yiri yuu ahaa qofka idin sheegay oo arrintan idinku wargeliyuu ahaa qof hadda inaan qof hadda inaan idhaa ma rabo laakiin meesha waxaa jooga maamulaa joogay wiil dhallinyaro ah oo saraakiil oo ka tirsan ciidamada nabad sugiddaa joogay oo kala sarreeya iyo ciidanka lagu arurinaya meesha meesha qalis ay ahayd ilaa haddana way tahayba marka qofka hadda aniga yidhi inaan xasuusta ma u malaynaya laakiin meeshu haddii madaxay laheeday waagana madaxdii meeshayba joogtaa saan u malaynaya marka qolada idin sheegto idin tiri dhallinyaradaas idin ku soo aadama maamulka galmuduga mise waa madaxdan nisa ama galmudug marka hore marka hore galmudugay naga soo gaartay warku nabad galmudugu nooga yimiday laakiin ujeedku waxuu ahaay ciidankaas la qoraa iyo in maaragtay loo qoraa galmudug nabad suguduna oo ay qorayso iyadoo ay tababarka geynayso geynayso turkiya marka sidaasa qorsho u ahaay marka hore nabad sugidda markaa geyseen
qarsoodiya waxba kalama socontaas markana waxaa soo shacbaxa marka nabad sugidda markaa geyseen yaa mas-uul ah oo idinka guddoomay oo aad ku wareejiseen oo aad saxiixa iyo damaanada siisay anaga saraakiil saraakiil yaryaraa naga guddoontay laakiin sheekada meesha tiila waxay aheeday taliyaha nabad sugidda oo haddaba joogo nabad sugidda ay madax u ah oo la yidhaha fahad yaasiin xaaji daahir ninkaasaa amarka inuu soo baxsha naloo sheegay asagana wuxuu ku dhammaanayay